ugu yaran lix sano ururka igad muu qaban shir noocana iyadoo kulankan lixiyo afartanaad ay kasoo qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jibuuti soomaaliya etoobiya iyo sudan iyadoo dalalka kale sida kenya iyo uganda ay ku matalayeen safiiro waxaa sidoo kale ka qayb galay danjirayaasha maraykanka jarmalka iyo midooda yurub ee fadhiya jibuuti xogeeyaha fulinta ee igad maxbuub macalin ayaa iga waramay lacagtan jarmalku ugu deeqay ururka igad
oo maaragta deeq aan ka helnay dowladda jarmanka waxaa lagu talagalay arrimaha maareeyaha maaragtay abaaraha maaragtay migrationka amuraha maaragtay programkan la yidhahdo kadheb dhowr shee baa lagu talagalay marka maantaana saxinay waxaana maarata goobjoog ka ahaa wasiiraha golaha sare igad oo halka saaka ku kulmay
dowladda jarmalku iskaashi wanaagsan bay de igad la leedahay tallaabadan marka waa tallaabo lagu horumarinaya igad
waa sidaasayt waxaa weye tallaabo igad lagu horumarinayo oo ah in maaragtay xiriir dheer aan la lahayn muddo dheer dowladda jermani hay-adooda maaragtay shaqaabadka ee la yihahdo j i z ayaa nala degan dhowr iyo labaatan sana ay halka deganaayeen marka waxaa weeye sanad walba waxaan u gudbinaa arji shaqooyinka aan maaragtay ku talagalnay inaan qaban doonno oo wasiirahana maaragtay horaan u arkeen ay maaragtay ay u bogeen si ay cidligeed maanta saxiixa wasiirahana goobjooba ka hayn saan sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa isna iga warramay marka hore fadhiga noocana ee muddada dheer aanu iskugu iman ururka igad wuxuu ahaa shir muhiim ah dowladda jabuuti iyo igad oo dhan mudday danaynayeen in la qabto shir caadi ah maanta aad ayay farxad noogu tahay in shirkaas caadiga ah oo laga baxo wixii aan caadiga ahayn oo la qabto waxaa kaloo sidoo kale farxad noo ah inaan jabuuti aanu joogno oo maaragtay iyadu jabisay derbigaas maaragtay maxaalaada aan caadiga ahayn marka shirku maanta si fiican ayuu u dhacay arrimo muhiima ayaa looga hadlay marka waana noo bilaabatay in igad ay mar dambeeto hadda wixii ka dambeeyay sidii caadiga ahayd ay u kulanto wasiir xiisadii soomaaliya kenya kenya halkan ma joogto ma lagu soo qaaday ilan igad baa dhexdhexaadin kartay ma laguma soo qaadin maxaa yeelay ma ay imaanin igad maanta shirkeedaan kama ay soo qaybgelin kenya jarmalku waa ka deeq bixiyey dowladda jarmalku marka igad bay kala saxeexdeen maxaa loogu talagalay arrimaha arrimahaas waxaa loogu talagalay jarmalku waxay aad ugu faraxsan yihiin oo ku kalsoon yihiin horumarka riijinkeena ka socday soo dhowaanshaha gobol ka socday iyo kaalinta ay ururka iigadu ka ciyaarayo xiriirkaas marka waxay ugu talagaleen in shaqada iigad lasii xoojiyo baryahan dambe waxaa soomaaliya ku yar badan dilalkii khariijiska goonigoonida dad badan baa la dilayaa bal ka waran xaggii amniga waxa la moodaa inuu xoogaa tayadiisii ay hoosu dhacday amnigii tayadiisa hoosuma dhicin waa soo fiicnaaday bilcagsi laakiin waa runtaayoo dilid maaragtay xabad xabad ayaa bilaabantay nimankii dhibta badnaa markii ay ku guulaysan waayeen waxyaabihii ay samayn jireen oo dowladdu ay nabadgelyadii xoojisay ayay bilaabeen inay dadka ugaarsadaan waa nasiib darro rag badan oo qaaliya ayaa nooga dhintay oo ka mid yahay ninkii odaga ahaa cusmaan boqore oo baarlamaanka soomaaliyeed muddo ku jiray waayeeladiis ka mid ahaa soomaaliyana aad looga jecel yahay nin faadil ahaa ilaahay ha u naxariisto ehelkiisana waa uga tacsiyeynaynaa marka xanuunkaasoo kaleeto ayaa marmar dhaca oo aan kharashka aanu u bixinayno si aannu shabaab iyo argaxiso dalka uga dhammayno insha allah rabadaan muuse v o a jibuuti